قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين
alla wuxuu yidhi waan idinku soo dejin ee qofkii idinka mid ah ee gaalooba markaas kadib waxaan cadaabi cadaab aan cadaabayn qof ka mida ummadaha